wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha xukuumadda federaalk soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baakada furtay shirka wadatashiga tayeynta iyo maareynta biyaha soomaaliya shantan sane soo socota muddadoo shirkan socda waxaa ka qaybgeli doona wakiilo ka kala socda wasaaradaha tamarta iyo kheyraadka biyaha heer federaal iyo heer dowlad goboleed waxaa sidoo kale shirkan qayb ka ah wakiilo ka socda hay-adda faw furitaanka shirka waxaa ka hadlay islamarkaana faahfaahiyey qorashayaasha looga hadli doono kulanka jiilaani cabdulaahi xaaji agaasimaha guud ee wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed soomaaliya wuxuuna badanaa laga wadhadli doonaa arrimaha quseeyo biyaha waxaa laga hadli doonaa qorshaha biyaha tobanka sano soo socdo marka dhammaan waxaan idinka codsanayna inaad juhdi ku bixisaan inaad waqtigiina siisaan inaa oo positive input ku sameysaan wixii qaldanna noo sheegtaan aada iyo aada ugu faraxsanayo inay nala joogaan dowladda federaalka iyo dhammaan dowlad goboleedyada oo taas waxay ka turjumaysaa ina oo joogaan dadka oo maanta ugu muhiimsan arrimaha biyaha iimaan cali cabdi wasiirka wasaaradda tamarta iyo kheyraadka biyaha koonfur galbeed oo si toosa u furay shirka ayaa ka qaybgalayaasha kula dardaarmay inay shirka ka soo saaraan qodobo muhiim u ah tayeenta iyo maareynta biyaha dalka xarunta kumeel gaarka ee dowladda koonfur galbeed waxaa ka dhowaada dhammaan marti sharafta oo kuqoytay deegaanada isteyada kala duwan iyo tiimka kusocda wasaaradda federaalk aad aadaada umahadsantiin wayba eedanka farahasanaa manaha dadaal anta dhongleys geeka koonfur galbeed iska kooy caasimadii kumeel gaartay baydhabo walaalo ku hadalawn eeta manaha qabay qoraalkii oo unuuba daraad goobjoog haynay oo aha marku dhihay markan insha allah walkastaba haddii manaha laysla meel dhako laysla feeri wayba dadka aadiyo isku badati anam roogna ana samahayn ta badati wayba lahaa tiimka oo ku socda wasaarado oo manaha federaal isteedada bal isinna inay fikirkiin oo dhow dambe isin wakiilku wasaarado isin roogdaan oon oo dhow dambe inoo talan iyo walaa un mahayna iyo siday dhoo bani aadan wayba markii is roogo inay tala dhiibadaata taladin iyo fikirkiinna waa baahanyi ka darada eed eeda mahadsantiin